SBS Radio.
ha um, jamiilo waxay ahayd gabar oo laga soo duubay channel four storigeeda sheekadeeda waxa waay gabar iyadoo teenage oo toddoba iyo toban jir ah oo ka shaqeynaysay ah, brothel um, waxay ka shaqa jirkeeda ka ganacsanaysay si ay gabadheeda guri guri iyo nolol ay u siiso laakiin iyada naftirkeeda waxay ku jirtay nolol aada u xun marka ma videoga waxaan ka arkay facebook aada ayaa uga qalbi xumaaday Een, waxaan isku dayay ina aan wax ka qabto haddii aan awoodo waa garta maxaa ka qabata marka
waxaan ka qabtay um, waxaan u furay eh, um, gofundme page oo in lacag loogu aruuriyo eh marka hore waxaan isdhahay laba boqol saddex boqol hadday xataa u gaarto isla maalinta ku xigta u dir because niyadeyda waxay ahayd un wax markaas ay u baahato labada beri laba laba wiig ama saddex wiig aan fici karo laakiin alxamdulilah saddex beri gudahooda waxaa u aruurtay shan iyo toban kun because dad badan oo fiirsadeen oo iyagani la- ay taabatay sheekada arkeen een, pageka wayna kusoo um, way way kusoo sadaqaysteen lacag aada u fara badan hadda marka nolosheedii maxaa iska bedelay kadib lacagtii aada u aruurisay
Alla- nolosheeda dhan way isbedeshay because meeshii way kasoo guurtay gurigay karaysatay cunugteedii iyadu way kasoo tageen meeshii dhibkay ahayd Een, waxay furatay ganacsi waxay furatay em, baqaar oo lagu gado khudaarta iyo raashiinka iyo een, cabitaanka iyo waxoo dhan iyo waxay furatay oo kale waxay gadatay mooto loogu shaqeeyo oo habeenkii looga keeno lacag also hadda waxay igu dhahday waxaan rabaa inaan furto saaluun oo timaha lagu hagaajiyo iyo ay gabdhaha lagu qurxiyo so nolosheedii oo dhan way isbedeshay waxay ahayd qof nolosha dhan ka samre oo isnacay oo oo u diyaar u ahayd inay mar mar un iska dhimato si ay dhibka adduunyada iyo rafaadkeeda uga tagto haddana waa qof ganacsanaysa oo rajo leh oo oo dhahaysa gabadheyda mustaqbal fiicana u rabaa iyo nolosha xumeed way kasoo baxday inay ah, tusaale u noqdaan rabaa qof dhahaya waa hadda lacagta aada u aruuriso aad eh, ku sheegtay shan iyo tobanka kunna hal mar umaad dirin waad u dhaqaalayseen waxaa u samayseen nidaam miyaa tartiib tartiib loo siiyo haa waxaan uu sameeyey xawaaladan u dhigay magaceedaa lagu qoray wax kasta oo iyaday ku qoran tahay laakiin waxaa loo sameeyey restriction oo ah inay kulli baxsan karin sababto waa gabar yar toddoba iyo toban un bay jirtaa waxaa la waxaan ka baqay in hal mar ay wada isticmaasho oo hadhowtina meel cid la soo istaagto marka waxaa looga dhigay afar boqol bil walba inay ka qaadato kiradana iskaga bixiso iyo wixii u baahato ku gadato waa garta warbixinta waxaa kaloo qayb ka ahayd in eh, gabdhahaas yaryarka ah oo da-da yar oo nairobi iyo meelo la mida jooga ay tacadiyadaas u geystaan ah, rag qurba jooga oo dibadaha ka tegay
haa zaa'id hadda intaan jamiilo sheekadeeda markii la arkay waxaa ila soo xiriirtay gabdho nam oo intaasoo gabdhood oo ayagana dhibaato tan jamiilo haysatay ka weyn haysato Een, mid gabdhaha ka mid ahayd xataa way isgubtay oo laba cunug ninaa intuu maraykanka imaaday laba cunug markay u dhashay uu ka tagay meel cidlo uga tagay Een, wax sabood garaynayana ma haysato gabadha qaxootiga ka imaatay hooyadad iyo aabaheedna way dhinteen marka gabdhahaas noocaas oo kale ayagoo fara badan ila soo xiriireen dheheen wax noo qabo awood uma haay wax uma qaban kari dhibaatadina waxa geysanayan waa niman soomaaliyeed oo kasoo tagayaan wadamadan oo kasoo tagayaan australia maraykan u k um, eh, waxay ka tagayaan yurub oo dhanay kasoo tagayaan intaasna basaboor iyo waxay wataan dhowr kun oo dollar ay u maleeyaan qof nafsadiisii iyo sharaftiisii in lagu gadan karo wayna ku gataan badanaa wayna dhibaatay u geerseeyaan gabdhahaana waxa u geenaya waa gaajada iyo cilmi la-aanta iyo fakriga un waaye ee qof maanta haysto cilmi iyo een, nolol fiican oo shaqaysan karo maba noloshiisa ma ku qamaareen soo moogid marka nimankan waxaa waaye waxay arkeen dad vulnerable ah oo waxba haysanin ay arkeen marka waxay dhaheen waa ka faa'iidaysan waa waxay iskugu sheekeeyaan waxaan leeyahay nairobi aad gabar yaraa helaysaa oo shan iyo toban jirto markaasaa markuu guursado laba beri qabo uu ka tegayaa laba bil uu meel ku haysanaya gabadhii iskuul xataa inuu ka- kasoo baxdaa laga yaabaa uu wax been u sheegay gabadhii marka nolosheeda iyo mustaqbalkeedii dhan ku dheelaya cunug uga tegaya hadda wuxuu u furayaa een, dhibaato koow ah oona wadan ay joogaan gabdhaha wadan ma ahan kenya oo dowladda ay ku caawinayso iyo oo lagu siinayo santalink iyo waxaas oo kale ma ahan waa wadan adi nafsadaada uun ku tashe eh
waa marka garta nimankan dhibaataday geysanayaan ma ma dareemsano laakiin waxaa waaye wax walba ilaahay unaa ujeedo qofka hadduu u maleeyo in hadduu inuu wax sameeyo uu uu adduunka ku baxsan karo waxaa sugaysa xisaab kale
waa gartay tan u dambaysa hadda warbaahintoo dhan bay arrintaanu gashay telefishinada australia o kale aad ka hadashay dowladaha australia o kale ama maraykan oo kale arrintaanoo kale maxay ka qaban karaan bay kula tahay maadaama muwaadiniin dalalkooda ka yimid ay dhibaatooyinka noocaanoo kale geysanayeen
wax badanay ka qaban karaan qofkii lagu ogaadoo kale in uu tagay africa uu ilmo yar yar saa sidaas ku sameeyey in sharciga xataa laga qaato ama xabsi la geeyo si ay u joogsataba arrintan midda kalena waxaa loo qaban karaa oo kale gabdhaha haddii loo sameeyo barnaamijyo ay isku filnaadaan nafsadooda kuwa dhibaatada gaartay waxay noqon kartaa sida damage control oo kale ayagiya dhibka ka yaraan karo laakiin mostly waxaa ku fiican nimankan intay baxaan gabdhaha ku ciyaarayan noloshooda in wallahi sharciga iyo si sida sharcigan ay ku faanayan ay dhahayan gabdhaha dhibaatooyinka ugu geysanaa in laga qaato den ayagana ha dareemaan macnaha ay leedahay lacag la-aan iyo inaan waxba haysanin
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.